haatanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
wanaagsan iyo weliba cawaysin wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska washington iyo toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
inaan ku jeclaad ogaatay kolkaas adigu ciyaartay kaliya laabtan ku raaxay kaliya laabtan ku raaxay
qaar baan kuwa maxay wato intay hablihii been u sheegaan oo ay la ballamaan bay haddana been u sheegayaan dabadeetna way kaga baxayaan marka anu waxaan ka turjumayaa uun dadweynaha iyo dhalinyarta ayaan ka turjumayaa heeskaasi inuu yahay wax dhaba waa qiso dhaba oo dee jirta in hablaha waa fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheere sahre ilays oo inooga warrami doonta qisooyinka ay ku arooraan iyo weliba dulucda sheekooyinka ay xambaarsan yihiin qaar ka mid a heeso cusub oo ay dhowaan soo saartay iyo weliba waxyaabihii ay la yaabtay safar ay ku marayso waddamada skandinafiyanka loo yaqaano qaar ka mid a dabcan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa waxaan ka maqnaan doonin qaybtii maada iyo madadaalada waxaanad maqli doontaan inaan tahriibaan rabo eeddaa lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaaniga geeya badan yaa tahriibayaasha yaa magafayaasha yaa mukhalisiinta asalaam calaykum salaam calaykum
assalaamu calayka buu yidhi assalaam calayka dabcan dhegaystayaal waa cabdiqaniis ku filan oo ah nin dhalinyaraha oo dadka madadaaliya islamarkaana inooga warrami doona heese kala duwan waa masriixyadeed u bedelay iyo weliba sheekooyin kale oo aada u qosol badan oo uu curiyo islamarkaana uu dadka ku madadaaliyo barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhaya dhallinyarada dadka ka qosliya islamarkaana sameeya masrixiyadaha qosalka kuwaasoo siyaabo kala duwan u soo bandhiga cabdiqaniis kufilane waxa uu ku nool yahay magaalada hargeysa waxaana uu ka mid yahay dadka muddooyinkan dambe ha masrixiyadeedka qosalkaa soo bandhiga waxaana wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur uga warramay qaar ka mid a heese uu hab masrixyadeed aad u qosal badan uu bedelay iyo weliba sheekooyin kale oo qosal badan oo isagu uu hal abuuray amaba u curiyey aan idii kala baxo sagaal mustafa iyo weliba cabdiqani isku filane waxaana ugu horraynba uu cabdiqani ku bilaabi doonaa marka laga yimaado naanaystiisa isku filane magaciisao saddexan waxa uu yahay cabdiqani waxaa la raacaya cabdiqani maxamed cabdilaahi barnaamijka caweyska washingtonna waan ku dhowahay aad baad u mahadsantihiin adiga iyo farsamo yaqaanada v o edaba wagaad ugu horeyn ku dhashay ku barbaaray ku koray halkeebaynu na dhahna ku dhashay hargeysa ku barbaaray hargeysa wax ku bartay hargeysa aan ku guursan weli hargeysa aan ku guursan weli hargeysa waagaag waanu kuu rajeynaynaa isla hargeysada laftirkeeda inaad ku guursato aad baad mahadsantahay walaal aad baad mahadsan tahay waana dhowahay walaal wagaag ugu horeyn bal horta caweyska washington ma dhegaysataa cabdiqaniyo ha aad baanu la socdaa aad baanu la socdaa waana ku rajo weynaa inaan marun ka qayb galo waxaanan caawa nasiib yeeshay inaan kusoo hor fadhiisto oo aan barnaamijka caweyska washington ka qayb qaato anaguna aad baan ugu faraxsannahay inaad caawa naga ajiibto in badan de adiga iyo madaxweyneyaasha caalamka helistooda adigaa ka dhib badan
waxbaa igdhoga hadlay in badan ba isdaba soconay
waagaag markiinu usoo noqono dhinaca majaajilooyinkaaga iyo fankaaga goortii kugu horreysay ee aad hibadan fanka isku aragto ama hal abuurista ama wax bedelka heese bedelka weliba adigu waxaad sii dheer tahay xagga rifista heesaha miyaynu dhahna mayu dabida heesaha horta sagalay waxaan fanka bilaabay ambaan isku arkay hibadan maanta kula hor fadhiyo labada kun iyo shan tobankii waxaa jiri jiray barnaamij la oran jiray somaliland guntaalat oo tvga qaranka lagu qabtay taasaan maalintii ugu horreysay halkaasaan tegey halkaasaana kaga soo baxay waxaana ka mid ahaa fanaaniintii qeyb kale xadla ka qaadatay kuna soo baxday kaalmaha koobaad maasha allah weliba sidaynu ognahay anigu waan daawan jiray oo aad baan u jeclaa weliba maalin baa dee timaha gidhama aad dhulka u dhigtay oo aad khasaarisay oo aada soo dhukuratay waa waa qeyb ay maraysay meel xasaasiyada oo laba kooxood baa soo hadhay iyo aniga markaa saddexdaa kooxood ee aniguna koox baan xisaabsanaa oo halka magaca isku filan laygu bixiyey markaa mid ubaa hadhaysay markaasaan idhi wallahi dadkani kuma hadhayaan wax kale waa inaad bidaa usoo samaysataa habeenkaasaan barnaamijkaa ku raabay labadii kooxoodba maasha oo allah kusoo baxay waa hagaag Een, wixii ugu horeysay ee aad masraxiyadda kaga qayb qaadato haddii aad ka xasuustay kolley waabad xasuusanaysaa Eh, wallahi fareshad haysaa wallahi een, barnaamijkii igu horreeyey aan ka qayb qaato wuxuu ahaa een, haddaan in yar ka xuso een, maalin maalmaha ka mid a ayaan suuqa soo maray baan idhi deetol dhalinyaradu aad aad bay qaadka u cuntaa maalin maalmaha ka mid aan suuqa soo maray qaad baan ka waayey lacagtii leyrhka oo aabahay meel dhigay baan xasuustay lacagtii leyrhka xaafadaan soo qaatay waan iskaga qaylay haye deet waxaan idhi een, waan kusoo koobayayay maalintii dambe ayaa waxaa ii yimid nin magafa ah oo barigaa tahriibkaa socday haye ninkii magafa ah waan ku tahriibinaya allah xafaayadda lagu xidhaya masaasad baa lagu xidhaya ina mar islaam baa kaa shaqaynaysa yurub baa tegaysa ah oo ii macaanay yurub haye markaasaan heesu qaaday maa idhi haye inaan tahriiba rabo eedaa lacagtii cuntee dhammaan dadka doonida saaran salaaniga geeya badan yaa tahriibayaasha yaa magafayaasha yaa mukhalisiinta asalaam calaykum asalaam calaykum diridhal diridhal dhaw dhaw. ma garatay marka barnaamijkaasa igu horreeyey aan kaga soo waan hab- aan- habeenkii igu horreysan masrax fuulo sagalay nin cumar aadan baa qaadi jiray haa waa qasiida ahayd Qasiido.
qasiida ahayd cumar aadan baa qaadi jiray waa maalintii igu horreysay aan stage fulo t v laga soo daayo meelaha wararka waan isku dhigi jiray marka t v-yada ma garanaysaa marka xaafadaha laga soo duubayo een, ee wararka oo isku dhigi jiray waxaan soo caawil inaad t v laga soo daayo magsati laakiin habeenkaasaa igu horreysay in barnaamij aan ka qayb galo masraxa soo fuulo fankaygana ka bilaabmo waa hagaag adigu fanka een, dhinac baad ka soo gashay oo ah dhinacii heesa bedelidda iyo masjaajilada Een, siday kuugu dhalataa inaad wax bedesho ama hees hore oo jirtay aad dhinaca kale u bedesho Een, horta haddii wixii sagalay een, majaajilo tahay runtii wax yaroo muusig iyo heesana kama maaranto haddaba heesihii haddii majaajilo tahay jacayl ma gelayso haye beri baan hees jacayla qaaday anigoo layga bartay hees bedelidda haye oo jacaylkeen oo heestii wadaba qaar dad sii dareeranaya arkay oo naga tixiyay ceelka waxa ku dhageysan mayne oo ay waxaan soo la yimi haye markaasna hees haddana ku tuuray qosla markaasi wallahi soo noqdeen haye marka dadka wixii looga barto waxaanu la iman markaa een, ma ma suurtoobayso waa runoo kaalin banaanayd baad buuxisay baynu sodhan karnaa ayaan buuxiyey walaalo meel baan banaystay iminka magaaladiiba way wada bedesha heesihii maasha allah waa wadaan furay aad iyo aad aad baan ugu faraxsannahay Een, markay noqoto een, bal aynu ku yara nasanno heesaha aad bedeshay mid ka mid a adigoo runtii een, ilaahay hiba kuu siiyey dhinaca heesa bedelka hadday noqoto oo qofkii ugu horreeyey aan odhan karo hadday noqoto dhinaca majaajilada iyo qosolka waanay adag tahay een, dad iyo bulsho fara badan oo soo taagan dee sida looga qosliya aad bay u culus tahay waanan kugu ammaanaynaa haddaan nahay bahda v o a waananu kusoo dhaweynaynaa Aad heesta ugu horeysa in bal dhegeystayaasha aynu ku nasino oo ah dee heesaha aad riftay mid ka mid a ama sidaad sheegtayba kuwa aad u dabtay mid ka mid a
leesta koowaad een, anigu qudheeda aada u jeclahay waa hees em, xasawadda qaadi jiray oo la dhahdo helo tumataya haye heestaa kuuskuus baa la dhahdaa haye taasaan usoo qabanayaa een, maxay odhanaysaa inta hore een, waxay odhanaysaa waa inan miyiga laga soo kaxeeyey oo magaaladii soo gashay oo kolba koron kusoo casuuman oo kolba gaari yar fuusha oo kolba iscadaysay oo bac yar isku xidha korona waa hoolka laga tumo aroosyada hargeysa ku yaala Ah. marka ninkeedu naa xagga tagaysan "Dhaq, war koron baa lagu casuumay dayga daa hadalka haye marka hees baa halkaa laga qaadayaa waxay oranaysaa dhaaxaan kaslaay markaa way naaxday gabadhu ma garanaysaa aad bay una- waxbay dee faransiigay ka cashaysaa adigu
markii horena way dhuubnayd ha markaasuu dhaaxaan kaslaay kulaha cuntada iska kala yare yadku naaxiine dhandindaaran dhandar wadigan kashbacay kadabkeed gooyey sii kala baxee aan kici karayn ee laba qof ku kicinaya afarba haye laba jaarka iyo laba eedowa kuuskuus noqotaya kaliyo barartaya karu qaraxdaya waa yeelkada haddaad doonto cadan ka dhac waagaag heestaasi cabdiqani isku filan uu codka iyo debedelaadaba uu leeyahay ayaynu kusoo dhaweynaynaa heestana hore waxaa u qaadi jiray fanaanka weyn ee xasan wado waan aada u salaamaya iminka meel walba uu joogo aad baan u salaamaya
adigoo kaslaay kaba maasa iyo dirac yaroo karkaran iyo kuulo xidhaani adigoo kaslaay kaba maasa iyo dirac yaroo karkaran iyo kuuloo xidhaani markii aan kulkii ka dhex saaraye ku kireeyey guri wadigan kibre wadigan kibre markii aan kulkii ka dhex saaraye ku kireeyey guri wadigan kibre wadigan kibre kurda xidhataya karoon aadaya ka hor jabaya waa yeelkada kurda xidhataya karoon aadaya ka hor jabaya waa yeelkada
carqalada ma kala kulantaa fanaaniinta aada heesaha ka bedesho ma kaa hor yimaadaan ma ku idhahdaan maxaad heestayadii sidaan uga dhigtay ilaan caadi bay ahayd Een, wallaahi horta weli ma arag qof fanaana oo inkastoon iminka aan heestan bedelayo fanaankii lahaa aan weydiisto oo aan dhahdo war heestaa ma bedelayo ma- ma- mau soo dabaa adigu hadduu ii yeelana waan qaataa haddii kalena waan iskaga tagaa marka aduu fanaaniin iminka ii diidana ma jirto fanaaniin i- waxaa igala hor yimiyo igu diidayna ma jirto fikirka marka iyaga laftarkoodaaba ku raaxaysanaya Iyaga laftirkooda ku raaxaysanaya waa hagaag Een, haddii aynu ka nimaadno dhinaca heesaha waynu ku raaxayn doonaa een, dhegeystayaasha heesa fara badan oo aada bedeshay oo weliba qosol leh aadna loo jecel yahayo suuqa qabsaday muddooyinkai ugu dambeeyey dhinaca sheekooyinka haddii aynu leexano caweyska habeenkani caawaaye magaalada hargeysa maxaad jeceshay bal inaad sheeko noogu xigsiiso ama qaar ka mida majaajilooyinkaaga
Een, runtii waxaan jecelahay een, sheeko aan aad u jecelahay oon mar walba ka sheekeeyo inaan caawa dhegeystayaasha v o eda ku caw- ku xidhan barnaamijkan aan uga sheekeeyo haye
habeen habeenimada ka mid ah ayaa een, fanaankan maxamed saciid biike Mhm.
igu ihi aroos baad i raacaysa caawa haye waxaan kuli kuma raacayo baan ku ihi haye wallahi ilowba ilow war hees aroos ma haysta anugu war meed waalan tahay Waxay go- me- aroos weeye meeshu ma waad raacaysaa bui adigu kaale iska soo adigu iska kaale waxbaa adigu anaa heesaya ii kaalan bu igu ihi haye adigu waan raacay Mhm.
markuu laba heesood ka gamsiiyey Mhm.
ayuu ihi iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa jaagi cabdiqani isku filan baa inala joogo caawa markaasay uma dibadda ilo wax lagama baran aroose Haye.
saa ay soo wada eegtay haye mikrofoonkiiba kusoo wareejiyey Mhm.
war miyaad waalanta deeto sheekadan bartaa ka alifay weesha inanba aroosaa fadhida arooskiibaa fadhiya markaa waxaa jira sheeka aroosa halkaa ku alif haye markaa sheekan ku alifa halkaa waxaa jiri jirta baan idhi een, duleedka magaalada hargeysa ayuu oday mas ku qaniinay haye
Een, inantii soo yareed baa maska ka xanaaqi jirta marka waa inantan la aroosay Mhm.
marka inantaasa ka xanaaqi jirtay een, maskaas meel kastoo ay ku maqasho maska way ka kici jirta baan idhi haye anigoo kale ah adigoo kale soma Mhm.
maalmaha ka mid ah haddaba ayaa la aroostay inantii haye hodheel weyn baa loogu tumay allahuma istacaan waxaa jirta islaamo buraanburo oo dee maaragtay buraanbur u sameeya inantaanba inanka ha haddaba islaan xagga inanka ka socota inanta u buraanburaysay haye ol markaasaa inankii u buraanburaysay markaasa tiri maxamed dowladow wadabi adigu markay da- buraanburkii marse marayso ay hobalaay hobalaay hobalaay hadda ee markay maraysay ka carar maska ka carar naa ka carar maska ay inantii arooska haboodi Ay tiri, Ilaa haya, maska ka waxay- xanaaqday.
waa- ilaa maska ka xanaaqday Haye.
waxay maska meesha joogaan markaasa hareer agtaas tiri naa walaa iska fadhiisa waa meeytood malaahay waa iska fadhiisatay markaasaa darada salaadii kusoo celisay nama beentayba alla ileemaya nama beentay inantii haya
aroosadii baxsantay aroosadii baxsatay ilaa cawaata laisku markhaati furaya ka aroosadii maska ka carartaynu nidhahnaa markaa aroosadii maska ka carartay been sheekada waa bixinayna
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawayska washington mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kasta aad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan fanaanadda saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer saare ilays waxay ka mid tahay fanaaniinta muddooyinka ugu dambeeyey suugaantooda aadka loo dhegaysto saare ilays oo haatan bandhig faneedyo dhowr ah ku dhigaysa qaar ka mid a magaalooyinka waddamada ku yaala qaaradda yurub ee laysku yidhaahdo skandinafian ayaa barnaamijka caweyska washington uga warantay qaar ka mid a qisooyinka ay ku qotamaan amaba ay la xidhiidhaan heese cusub oo ay dhowaan soo saartay iyo weliba waxyaabihii ka yaabiyey ay la kulantay intii ay safarkeeda ku jirtay waxaana ii warantay sahriyada oo ku sugan magaalada stockholm ee caasimada waddanka sweden waa imika waxaan joogaa sweden baan joogaa waan gartay waddanka sweden ha wadanka wadanka sweden baan joogaa waan gartay ujeeddada safarkanaad ku marayso qaaradda yurub waa muxuu yahay se imise waddan baad mari doontaa walaala insha allah hadilana waxaan doonayaa horta iskandineefiyakoo dhan baan ayaan doonaya inaan maro marka horena waxaan kasoo degay finland baan markii ugu horreysay yimi marka waxaan marayaa insha allah hadilana iskandinefiyankao dhan marka sweden baan joogaa norway baan tegayaa meelo badan oo yurubta ku taalla insha allah waan gartay marka waddamada skandinavianka badankooga waad wada mari doontaa insha allah waayahay waan gartay waayahay saara waynuu soo waynuu geli doontaa kolley goobahaad ilaa iminka soo martay iyo waxyaabaha indhahaaga ay qabteen ee dee dabcan qof fanaanada taho wax badan baad arkaysaa waxyaabahaad la yaabtay iyo waxyaabaha ku cajab geliyey gadaal baan kaa weydiin doonaa laakiin haddaan ugu horreynba ku weydiiyo heesihii ugu dambeeyey ee aad isleedahay maanta waxa weeyaan dee dadkaas dhegeystayaashaada ama barnaamijkan caweyska ha noqotee v o a ama ha noqoto dadka bandhifaneedyadaadaa ka qaybgalaya maxaa ugu dambeeyey wallahi horta heeso badan baa u dambeeyey maxaa la yidhaahdaa heeso jacayl oo badan qaar kaloo dee wadaniya laakiin iminka jacaylku baa halkan ka soconaya marka ilaa dhowr hees oo cusub ayaan ayaan sameeyey insha allah biladeeda oo doonaya inaan showgida kaga qayb galo iyo kuweygii hore waan isugu darayaa waayahay hees baa jirta iyadu haddaanan isodhanba dee kolle adaa iga waroone haddaynay tii ugu dambeysayba ahayn hees tidhaahdaa inaan ku jeclaad ogaatay kolkaasaad igu ciyaartay kaliya laabtaan kaliya laabtaan ku raacsay haye heeskaasi way cusub yahay waxale abwaan hargeysa jooga oo la yidhaahdo saciid dool burey oo runtii abwaana jilaana ah ayaa leh marka heeskaasi way cusub yahay
inaan ku jeclaad ogaatay kolkaasaad igu ciyaartay inaan ku jeclaad ogaatay kolkaasaad igu ciyaartay kaliya laabtan ku raaxshay kaliya laabtaan ku raaxshay qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibood wax yeeshay qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibood wax yeeshay kubarta kuguman qasaarin waxaasee ka qooma mooday sidaan kugu keli ahaaday qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibood wax yeeshay qalbigayaan kugu casuumay kalsoonidiibood wax yeeshay kubarta kuguman qasaarin waxaasee ka qooma mooday sidaan kugu keli ahaaday xilligu waa kala wareege waxaad ku xisaabtantaa haskiya maankii ii ku doortay inuu kaa maarmi karo inuu inuu inuu inuu ka maarmi karo xilligu waa kala wareege waxaad ku xisaabtantaa kasi doortay inuu ka maarmi karo inuu inuu inuu inuu ka maarmi karo
sahre markaa waxaad moodaa ereyada heestase ka muuqata qof qof jeclaaday iswada raacshay qalbigii oo dhan siiyey kalsoonidii u dhiibay bartay Haye.
haddana xagga dambe waxay leedahay n kubartoo kuguma khasaarin bartoo kugumaan qasaarin bal haddana balse hadda sharaxaad ka bixi ujeeddada heestaas iyo weliba macnaha ay xambaarsan tahay wallaahi horta cabdiow imika waktigan hadda la joogo demberigii hore maahe laakiin imika waktigan la joogo bahalka jacayl la yidhaahdaa hablihii iyo inamadii way isla kadeedan yihiin waan gartay nimankii inamadiina ma texgelimayaan jacaylkii hablihiina dee wa ilaahi bay isugu talagalay ragga iyo dumarka dee in magaranaysa la isguursado la isna jeclaado dee Mhm.
marka qaar baa kuwa maxay hata intay hablihii been u sheegaan oo ay la ballamaan bay haddana been u sheegayaan Mhm.
dabadeetna way kaga baxayaan marka anu waxaan ka turjumayaa uun dadweynaha iyo dhalinyarta ayaan ka turjumayaa heeskaasi inuu yahay wax dhaba waa qiso dhaba oo dee jirta in hablaha intay habluhu been u sheegaan ila gooyaan ay haddana kaga baxaan marka ma hablihii baa loo sheegaya mise wiilashi baa loo sheegaya mise labadii waa isu maya sheegaya ra- maya raggii baa loo sheegaya raggii baa loo sheegaya oo raggii baa haweenkii loo sheegaya dee ku bartay oo kugumaan qasaarin heeskani wuxuu ka hadlayaa inamadii wuu isu sheegaya waa inan la hadlaysa inamadii oo eh, maxay tahay inan inan la ballamay inuu ay guur ku ballameen oo inay isguursadaan oo mustaqbal samaystaan dabadeetana wuu kaga baxay hadduu doonana mid kaluu raadsaday iyadiina wuu kaga baxay marka heesku taasuka cajabay cajiib xagga dambe weliba waxay kasii leedahay heestu waxaan se ka qoomamooday sidaan kuugu keli ahaaday sidaan kuugu keli ahaaday Marka- macnaha sidaan macnaha sidaan macnaha adiga uun aan kuugu kalsoonaa bay ka dhigan tahay inaan kuugu kalsoona adiga in adduunka rag kaleba aanay jirin adiga mooyaane iyo sidaad igu ciyaartayd cidlada iga dhaqaaqday ay- ayay ka wada heesku haa waa hagaaga sahre waxaan filayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo inagu waa inaynu si weyn loogu wada helay heestaasi oo dee dabcan aan oran karaba waxay ka hadlaysaa saad aduba carrabaabtay n qisooyin dad badan laabtooda ku jira amaba ay la kulmeen ama ay inuun maqleen haad yaad Een, intaynaanu gelin heesaha kale iyo weliba een, sugaanta kale ee, ee, aad qaado haddaan ku weydiiyo imika hadda waxaad ku sugantay waddanka sweden saad ii tilmaantay bilowgii waraysigeennana een, ee, waddanka finland baad ka soo degtay Een, Ha.
koley dabcan dee horena yurub waad u tagto waddanka britain ama ingiriiska oo kale horaad u tagtay laakiin scandinavianka waa markii ugu horreeya timaado intaa Aad imika aad socotay maxaa indhahaagu arkeen eed la yaabtay cajiib ahaa ama aad ku xiisa geliyey ee tilmaami karta horta adiyo wallaahi waa runtaa dee qofku marka uu magaranaysa socod dee meelo badan tago waxyaaba fara badan buu la kulmayaa waxaa imika iigu la yaabka badnayda iyo aad aan ula yaabay een, maxaa la idhaahaa een, finland baan kasoo baxay marka waxaan soo raacay doon baan soo raacay waan gartay doonta markaan waxaan u aqaanin doomaha yaryaraad ee iska socdo magaranaysa badeeni iyo marmariya leeshow doomaha waddankani Mhm.
waxa weeyaan markab soconayo oo dee weyn oo badda gebigeedaba dee waxa qurintee leego magaaladana waa magaalo dhan
markaa tigid baan goosanay waanu soo galay markaan werigii ma raacin runtii ti- maan raacin markab iyo Mhm.
doontoona maan raacin waa Mhm.
markii igu horreysay waan gartay doonta markaa qof walba qol baa la geynayaa haye qof walba qol buu leeyahay qolkiisaasu seexanaya markaa lixda subaxnimo ayaa markaad finland kasoo baxdo lixda subaxnimo dhimanaysaa sweden haye lix ilaa lix baad soo soconaysa lix ilaa lix baad soconaysaa markaa dabadeetana een, waan soo furay qol baan degay markaa inantii een, fiisaha iisoo saartay rooda een, maxaan ku dhahaa xildhibaanadii ayay la socota markaa waan gartay iyo cabdishakuur markaa waanu waanu degnay waan gartay marka inantii waxaan ku uri imika waxaan ku weydiiyo miyaynu soconaa kowbe Mhm.
mise waynu maxaynu yeelaynaa marka anu waxaan u haystaa Mhm.
qolaan lagu nasanayo oo dabeetna hadhitodha doontii la fuulayo waan gartay waxay igu tiri mayanee weynu doontii baynu sahray saaran waanaynu soconaaba holda way waxaa lagu socdaaba ilaa iyo sweden aada iyo aad haye marka meeshan magaalo weeyaanba dukaamaa ka furan hudheelaa la ji- jira cuntooyin laga cuno midda kale waxa weye ilaa saddex baar oo wax laga tumo oo fanaaniini joogto ayaa joogta Mhm. adu si kale layka oo la tumayo si kale kuma garatide dee magaalo dhan oo shidan oo makha- magaaladan oo ma- guureysa makhaayadaheedii ayaan wadata oo suuqeedii wadata oo dadkeedii wadata iyo dabcan dadkeedii wadata dee adigoo hurdaad marka aad oo gurigaaga iska joogo magaaladii ku dhex jira oo iska dhex hurda ayaad ayarun waddan kala soo gaadhay way ka dhigantay soo ma waddan kale waa seexday lixdii subaxnimo ayaan toosay waan ka soo baxay markaa doontii waan kasoo degay markaa sweden baan en- en- maxaa ku dhahday sweden baan
horaa loo yidhi marka nimaan dhul marin dhaayala wax badan baa markaa dhaayala Mhm.
ha wallaahi marka walaala maxay etoy waxyaabo fara badanna dee way kule way i laaban yihiin baan umalaynayo dee meelaha kalean marayana kule waxyaabo fara badan laakiin maasha allah wadan dee iska qabowgana dee waa waa kaasoo imika qabowga adiga laftarkaagu dee labadiga yurub jooge Mhm.
maraykankaad joogta cadiowe Mhm.
wadankani waa wadano horumaray waa wadan baraf iyo qabow iyo dhaxan waxdarka habeen iyo maalin waa la xidhxidhaya koodh baa la xidhaya habeen iyo maalin